xaalad biyo-la-aaneed ayaa soo food saartay bulshada ku nool deegaanada bariga degmada sheekh ee maamulka somalilan qoysaskan ayaa u badan xoolodhaqato iyo beeraley kuwaas oo ku tiirsanaa dhibicda roobka haddaba qaar ka mid a bulshada deegaanada bariga degmada sheekh ee maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay la daaladhacayaan biyo-la-aan baahsan annagu waddankan deegaanka ballaaran waxaa ka jira biyalaan wasaarada haddii ay waxaas qusayaan waxaan leenahay bulshadu dee baahiyaha ay qabto in wax laga qabto magacaygu waa siciid cismaan maxamed waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka tuula carab noogu timi ee mahad mahad faarax ee guddoomiyaha duurjoogta waanu ku soo dhaweyneynaa markaan ugaarsanaya waxaanu doonaynaa dowladdu inay naga- gacan naga siiso gacan inay naga siiso sidii loo qaban lahaa oo la xidho waddanka laga qaban lahaa ninka geedka gubaya ama aan laynaya ugaadha waa mas- waa masiibo waa cadow weeyi in marka laga qabto haddaan nahay degaanka diyaar baanu nahay waxaanu leenahay annagu waa degaanka tuula carab kad waxaanu leenahay hadduu yahay guddoomiyaha degmada hadduu yahay baro saabka burco dowladda somalilanba waxaanu leenahay biyaha ha nalaga caawiyo haraad baa halka ka jiray